bismi illaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu habeen wanaagsan saaxiibayaal dhammaantiinba meel kasta aad joogtaan iyo si walba aad noo maqashaan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka ah wareega wararka afar labaatanka saac raadi hadalsan ee magaalada muqdisho
shacabkan daalan ee diiftu ka muuqato oo u soo dulqaatay dagaaladii sukeeye iyo daruufihii la soo maray weli samir madaayine dulqaad waa u daris
dagaaladii sokeeye iyo damdamtii daryinkii rasaastii wixii dhiig daatay daalin wuxuu duhur cad shacabkan kala dilaalay ee uu qalbiyadooda kala dilay weli samir ma daayine shacabkani dulqaad waa u daris danta guud hogaamiye daneeyo oo daalinku laaluushin oo daneeyo danaha shacabka oo dembi aan ka gelin dadweynaha oo derbiyada colaada dumin kara daacadnimo iyo dadaal doorkiisu yahay dooqa shacabka kaas weeye daa'imow allow digsoosi
juushkeennuna waa shafeeculahay shimbirtii nabade shalayta fuubtay shuuta u soo deg shimbirtii nabade shalayta fuubtay shuuta u soo deg
ismaqal wanaagsan saaxiibayaal habeen wanaagsan waa habeennimo talaadaha taariikhdan waxay ku beegan tahay labaiyo labaatanka bisha labaad laba kun labaiyo labaatan qodobada ugu waaweyn ee caawa barnaamijka wareega wararka dalsan ee magaalada muqdisho aan kusoo qaadan doono idinkan aad ku dhegeysan doontaan hadduu eebaha raalli ka noqdaan waxaa qayb ka noqon doona dariska booliiska soomaaliya ayaa faahfaahin dheeraada ka bixiyay ilaa iyo afar degmo oo maanta lagu weeraray mabahanooyinka gacanta laga tuuro afayeenka booliiska soomaaliya ayaa sheegay in gacanta lagu soo dhigay qaar ka tirsan shakhsiyaadka ay ka dambeeyey falkaas wararka ugu dambeeya afayeenka oo warbaahinta la hadlay faahfaahinna ka bixinaya ayaan soo gubi doonaa saaxiibayaal soo kale waxaa barnaamijkeena qayb ka noqon doona magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose maanta waxaa lagu dilay allah u naxariistay sheekh cabdinaasir xaaji axmed oo ka mid ahaa culimaa diinka soomaaliyeed kuwooda ugu caansan kadib markii qarax loogu xiray gaadigiisa mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk ee soomaaliya madaxweyne farmaajo wasaare maxamed xuseen rooble ayaa ka tacsiiyey geerida marxuumka waan idiin soo gubi doonaa taariikhdiisa iyo mar uu ka hadlayay arrimaha ku saabsan isaqraxinta shakhsiyaadka markaasi doonaya inay isaqraxiyaan arrimahaas uu faahfaahin ka bixinaya oo ma uu ka hadlayo ayaan idiin soo gubi doonaa saaxiibayaal qodobadana kale waxaa qayb ka noqon doona caawa barnaamijka ku dhegeysan doontaan musharax daahir maxamuud geele hafeenka midooda musharaxiinta oo maanta dalka kusoo laabtay ayaa shir jiraayad uu ku faahfaahiyey arrimaha ku saabsan amniga abaaraha iyo doorashooyinka dalka leeyahay annagaa ku soo saaray xildhibaanka annagaa ku soo saara markii la yidhaahdo ma ahan in abaaldhigasho kaliya laga rabo laakiin xuquuq iyo awoodo iyo qiimo iyo sharaf uu leeyahay ayaa la rabaa in lagu dhimo
caawa barnaamijka wareega ayaan kugu soo baahin doonaa sidoo kale waxaa qayb ka noqon doona barnaamijka caawa ku dhegeysan doontaan taliyaha ciidamada rasuulka soomaaliyeed jenaraal mahad cabdiraxmaan aadan ayaa sheegay in ay kordheen weerarada al-shabaab ay ka geysanayaan guud ahaanba dalka sababtan wuxuu ku tilmaamay inay tahay in ciidamada ammaanka ay ku mashquuleen arrimaha siyaasadda waan idiin soo gubi doonaa saaxiibayaal xilli maanta uu ka qayb galay munaasabada lagu xuseeyay ay konton laba guurada kasoo wareegtay aasaaska ciidamada asabta soomaaliyeed sidoo kale waxaa ahaa barnaamijkeena qayb ka noqon doonaa ciidamada xoogga dalka soomaaliya ayaa ah maanta guutada lix iyo tobnaad ee kumaandooska danab waxay howlgallo qorshaysan ay ka fuliyeen deegaano dhowra oo ka tirsan gobolka hiiraan waxa ay talisku sheegay in dagaalimo ka tirsan al-shabaab halkaasi lagu dilay waan idiin soo gubi doonaa war qoraal oo talis ka soo baxay qodobada kale waxaa qayb ka noqon doonaa gudda hirgelinta doorashooyinka maamulka jubbaland ayaa maanta qabtay doorashada shan kursi oo ka mid ah xildhibaanada cusub ee baarlamaanka kuwa tobnaad ee soomaaliya wararka ugu dambeeya doorashada magaalada kismaayo ayaan soo gubi doonaa qodobadaasi wuxuu soo kordhaa caawa ayaad maqli doontaa saaxiibayaal axmed jaaj ayaa farsameynaya anigoo cabdinaasir maxamed maxmuudna barnaamijku waad idiin soo codsiinaya soona saar kusoo dhawaada mar kale
aniga waa digniin kama dambayseede dariiqii la soo maray haddaan dib uga faalloobo intii aad dagaaladan waddeen diriirtan qaan gaadhay dahab yaa ku helay yaa dallacay derajo yaa qaatay yaa dantuu lahaa gaadhay oon dib u shallaynaynin wuxuu dumiye mooye ayaa dalagii noo beeray dadku laayay yaa garan kariyo dunyadu luumiyey dembi inaanan loo raacanayn yaa damiin helaya yaa dunidanun joogayoo dhimasho diidaya diiwaanka loo qoray ayaa daalacdoo hubiyey dafiraadimo taallee hadhow yaa isdaafacaya dabka naarta ee kulul ayaa dirac ka soo qaadan dooc kastaba khasaaraynu nahay labada daaroodi innagaa issuullayna ee ajnabi uma dacwoonee hooyada waxaa dili ninkay dihatay weeyaane dood kama hadlayno iyo inaan daalo celinaaye danta reerku waa inaan arlada nabad ku daaqnaaye waraanistayna oo qudha miyay garasha noo diid
habeen wanaagsan ayaan mar kale udan kaleeyahay barnaamijka wareega wararka afar labaatanka sacraadi hadalsan ee magaalada muqdisho aad degeysanaysaan saaxiibayaal qeybaha ugu horreeya barnaamijkiina wareega caawa ayaan gudagelaynaa waxaan ku bilaabeynaa maanta ciidamada ammaanka ee soomaaliya ayaa sheegay inay gacanta ay ku dhigeen kooxo weerar bambaanooyin gacanta loo adeegsay ah ay ku qaadeen saldhigyada booliiska qaar ka mid ah degmooyinka gobolka banaadir afhayeenka ah booliiska oo warbaahinta la hadlay ayaa xaqiijiyay in weeraradaas ay dhaceen ama ay geysteen makooxo hubaysan islamarkaana uu tilmaamay in ay weerartay kooxdaasi saldhigyada booliiska degmooyinka wadajir hodan wadaag boondheere sidoo kale waxa uu sheegay in gacanta lagu dhigay maleeshiyaadkii weerarkaasi soo qaaday warbaahintana loo soo bandhigayo afhayeenka ayaa sidoo kale xaqiijiyay in booliiska ay qabteen toddoba ruux oo ku adeegsan inay soo weerareen saldhigyada booliiska dhinaca kalena degmadayaashada ee gobolka banaadir waxaa hayadna sheegay in markaa mid ka mid ah dad hubeysan ama shaqsiyaad hubeysan ay weerar bamba markaasi bamba ah ay ku tuureen isla markaana arrintii ama shaqsiyaadkii arrinta ka dambeeyana gacanta lagu dhigay inkastoo waxyaale aysan ka dhalan sida afhayeenka booliiska uu xaqiijiyey weeraradii maanta saldhigyada booliiska degmooyinka aan hadda soo sheegana ay ku qaadeen maadaama buu yidhi meelo fogfog marka laga soo tuuray sidii ay rabeenna aysan u dhicin maruu ka hadlayay arrimahaasina afhayeenka ciidamada booliiska soomaaliya koronel cabdifataax aadan waxa uu yidhi guud ahaan goob kastoo ay joogaan ummadda soomaaliyeed waxaan rabaa inaan warbixin gaaban ka siino wixii maantay ka dhacay magaalada muqdisho oo ahaa wax boorisku qaris ah oo kooxihii nabaddiidka ay doonayaan in ammaanka iyo xasiloonnida ka jirta gobolka banaadir ay ku fashiliyaan laakiin ay ahayd wax ay ka naxeen waxaa abbaaro laga bilaabo toddoba saac iyo afartan daqiiqo ilaa iyo laga gaaro siddeed saac la weeraray ama bangacmooyin lagu tuuray ilaa iyo toddoba saldhig ama lix degmo gobolka banaadir ka tirsan kuwaas oo lagu weeraray bangacmooyin balse goob fog oo laga soo tuuray awgeed aanba gaarin halkii loogu talagalay waxaana gacanta lagu soo dhigay ilaa iyo shan dhagar qabe oo weli wata bambooyinkii ay tuureen kuwii ka soo haray waxaana gacanta ku haya ciidanka booliiska soomaaliyeed waxaana la waafajin doonaa waajibaadka qaranka uu ka lahaa in cid walba ee ka hor timaada nabadda qaranka la waafajiyo shuruucda u degsan qaranka waxaan rabaa ummadda soomaaliyeed inaan ugu bushaareeyo inay ku kalsooni qabaan ciidankooda booliiska soomaaliyeed gaar ahaan ciidanka booliiska qaybta guud oo koojignaan dheeri ah ka muujiyey raggii dhagarqabayaasha ahaa ee isku dayey inay gobolka banaadir saldhigyadooda ku soo weeraraan bambooyinkii balse ay ku hingooween waxaa ku dhaawacmay bambooyinkaas ay ku tuureen lixda degmo afar qof oo rayd ah oo u badan carruur weliba saddex ka mid a ay yihiin carruur aad u da'yar ay da'dooda u dhexaysa saddex iyo toban jir ilaa iyo toban jir ummadda soomaaliyeed wixii aan tusaynin qayb ka mid ah waa inay arkaan waxaa loo socdaa inaysan ahayn askari booliis soomaaliyeed ama militari ah mise ee dawlad u shaqeeya ee waxa loo socda ay tahay nabadda iyo horumarka ummadda soomaaliyeed iyo in la banaysto dhiigga ummadda taasna waxaa habe- hari habeen u taagan ciidanka booliiska soomaaliyeed oo u dhaartay inay difaacaan bulshadoodii hari habeen dhedada iyo dhaxantana u taagan sidii looga nabadgelin lahaa kooxahaas nabaddiidka ee caadaysay banaystay dhiigga ummadda soomaaliyeed haddaba cid walba oo ka tirsan nabaddiidka waxaan u sheegaynaa waana kula joognaa waana ku jeednaa waana ku qaban doonnaa insha allah waana mahad
afhayeenka ciidamada ah booliiska soomaaliya ah gaashaan leh cabdifataax aadan ayuu kaasi ahaa dhinaca kalena magaalada kismaayo qaraxa laga maqlay dugtiisa inta badan xaafadaha magaaladaasi kismaayo ee gobolka jubbada hoose ayaa waxa uu maanta ka dhacay isgoyska lagu magacaabo ismaaciil saah ee xaafadaha waa xaafadda calinle ee magaaladaasi qaraxan ayaa waxaa ka dhashay khasaaro isugu jira dhimashii dhaawac waxaana la soo werinayaa inuu markaasi qaraxa mid gaarigiisa loogu xiray allah u naxariistay sheekh cabdinaasir xaaji axmed oo ka mid ah culammada soomaaliyeed kuwooda ugu caansan wararka inta kusii daraya in sheekh cabdinaasir uu qaraxaas u geeriday xil uu dhowaan ka tegay magaalada laascaanood ee gobolka sool oo magaalada kismaayo maamulka jubbaland u tegay arrimo dhex xiriira kulan diineed ciidamo ka tirsan maamulka jubbaland ayaa gaaray goobta uu qaraxa ka dhacay iyadoo markaana ay ciidamadu u xireen waddooyinka ku tirsan isgoyska uu qaraxa ka dhacay waxaana ay bilaabeen baadhista hordhaca ah ee qaraxaasi laamaha amniga magaalada kismaayo ilaa ay iminka faahfaaheen arrimahaas ku saabsan ma aysan ka bixin qaraxa oo markaasi maanta lagu weeraray eh, sheekh cabdinaasir ismaaciil oo markaa ka mid ahaa culamadinka kuwa ugu caansan ee soomaaliya oo maanta qaraxaasi lagu dilay haddaba mas-uuliyiin kala duwan oo dowladda ayaa ka tacsiiyey madaxweyne farmaajo wasiir maxamed xuseen rooble iyo madaxda maamul goboleedyada qaarkood madaxweynaha jubbaland madaxweynaha maamulka puntland ayaana dhammaantood tacsi u diray ehelka marfuumka uu ku geeriyooda waxayna alla ugu bareen in samar iyo maamul kusii jannatul firdowsan uu ka waraabiyo waxayna sidoo kale ay ugu baaqeen shacabka soomaaliyeed inay u midoobaan la dagaalanka al-shabaab si markaasi loogu guulayso beeraha dhammaan madaxdaas si u jira ayayna kacsi ugu dareen haddaba eh, sheekh cabdinaasir ismaaciil xaaji oo markaas eh, waa sheekh cabdinaasir xaaji ismaa waa sheekh cabdinaasir xaaji axmed oo markaa maanta lagu dilay magaalada kismaayo oo ka hadlaya arrimaha fikradaha ay ka aaminsan yihiin dadka isqarxinaya oo markaa dad culmo meel fagaar ah lagu weydiiyey su-aalaheed oo qofka markaa isqarxinaya waxa uu ka aaminsan yahay in uu markaa helayo xag galena uu ka- sida ay ka tahay ayuu markaasi ugu jawaabaya isagoona sheegay qofka marka naftiisa si ku talagaal ah uu u goyana uu xag alle uu ka mutaysan doono cadaab wixii markaa uu isku dirana maalinta yowmulqiyaamaha lasoo bixin doono asiga markaa waxyaabihii uu isku dirana lagu samayn doono
maxay diintu ay ka qabtaa dadka isqarxinaya ee leh shahaado ayaan qaadanaynaa waxaan su-aashan weydiinaa fadiilka sheekh cabdi naasir
bismi illahi raxmaan raxiim Eh, kuwa dadka isqarxinaya ee odhanaya eh, shahaado ayaan qaadanaynaa Eh, waxaan leenahay ninkaas waa waa qaatilu nafsihi qofkii isqarxiyey waa qof naftiisii dilay Ah, arrintaasna wax bannaanna waa xaaraan ilaahayna subxaanahu watacaala kitaabkiisa wuxuu ku leeyahay walaa taqtuluu anfusakum ina allaha kaana bikum raxiima war naftiinna hadiinana buu yihi alla subxaanahu watacaala walaa tulquu biaydiikum ila tahluka naftiinna halaaga ku ridina marka hadaf kasta ha lahaado niyadaadu niyadaydu waa wacan tahay ficilkan aad samaynaysaa ka xoog badan ficil dil ah oo ilaahay subxaana wa tacaala xarimay qofku qayrkii inuu dilo oo muslim ah iyo wixii kale ee gaale ee macsuum ah iyo naftiisa inuu dilo intuba isku mid bay noqonayaan wax bannaan maaha weliba rasuulku salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh wuxuu inoo sheegay axaadiidta ka sugan qofkii naftiisa dila maalinta qiyaamaha naarta gudaheeda ayaa wuxuu isku dilay ayuu isla dhacayaa hadduu midii isku dilay middadii iskula dhacayaa naarta gudaheeda hadduu meel dheer iska soo tuuray ka soo shabooday wuxuu samaynayaa meel baa laga tuuraya naarta gudaheeda ah hadduu sun cabbay sun baa maxaan ku leh lagu siinaya naarta gudaheeda waxaa weeye arrintaasi waa xaaraan weliba waxaa dhacaysa intuu isqarxiyo inuu dad badan oo muslimiin ah oo laga yaabo inay markaa ama masaajid ku jiraan ama masaajid ka soo baxeen ama sooman yihiin ama afura sugayaan inuu isku qarxiyo oo intaasoo dembiga u xambaarto dad muslim ah oo majmuuco iska dhan ah oo laga yaabo soddon labaatan intaasoo khalqi ah buu gumaadaya isagoo dheh shahaadan doonaya shahaadaan rabaa buu ku leeyahay muslimkii soomaalina waa gumaaday waa laayay arrintaas marka wax sahlan maaha waa jaraa'imta waaweyn bay ka mid tahay oo loo baahanyay marka in la iska wacyigeliyo oo daayartu ay fahmaan arrintani arrin sharciga ku bannaan aan ahayn waxaa kaloo marka qaarkood ay ku odhanayeen shahaadaan doonin horta shahaadaan isweydiine shahaadoy yaa ku bixiya ma ilaahay baa shahaadada bixiya shahaadoy ma waxaa tahay ee ninkii safarka gaadhiga raaciyey kursiga ii siiqa oo cidima fuuli karta anaa kiraystay kursigaa shahaadadu ma wax la siixdhaa ninku markuu doonuu shahaada iska qaataa mise waa shay ilaahay bixiyo jawaabtu waa shay ilaahay bixiya shahaadadu qur-aanka markaad akhrido aayaadka ka warramaya shahaadada qofka la siinayo ficil mabni lmajhuula loo bineeyey waa qof la dilo cid kale gacanta ku dishay walaa taxsabanna aladiina qutiluu fii sabiili illaahi yacni ha u malaynin dadka loo dilay jidka ilaahay inay dhinteen ha u malaynin cid kalea dilaysa ninkan isagaa isqarxi isagaa naftii dilay cid hadaf kastaba ha lahaado mar hadduu isagu naftiisa dilay oo marka hore ilaahu isagu kala go'o markuu isqarxinayo oo minada isku xidha baaruudda gacantiisiioo baaruudda ku xidhan tahay iyo madaxiisiioo duulay iyo waxaasaa wax laynaya isagu ma ralu tegey soo ma aragti qur-aankuna wuxuu ka warramaya ninkan shahaada la siinayo waa qof isagu dagaal intuu galay xaq ah oo jihaad ah gaaladii cadowgii ay gacantooda ku dileen ina allaha ishtaraa min almu'miniina anfusahum wa amwaalahum bianna lahum aljanna yuqaatiluuna fii sabiili illah fayaqtuluuna wayuqtaluun fayaqtuluuna way laynayaan wayuqtaluuna waa la laynayaan maa isagu isdila waa la laynaya waa la dilaya oo cid kaloo gaala baa dilaysa shahaadataas saasaa lagu qaataa saasaa lagu helaa waxaynu leenahay marka arrintaasi arrin bannaan maaha mafaasid aad u fara badan ayaa ka soo baxay naftiisii buu dilay jaraa'imkana waa galay waman yaqtul mu'mina mutacammidan fajazaa'uhu jahannam khaalidan fiiha waqadiba allahu caleyh walacana baa layidhi subxaana wa tacaala oo waciidka ku soo array muslimka hadlaynayso ay samaynayaan waxaa kaloo soo gelaya munshi'aadka iyo dhismayowga iyo ummadda xoolaheedu ku halaagsamayaan waan la tira koobi karay argagixinta iyo baqdinta laga irdhoobay masaajidii la soo galo meelaha qaarkood oo aad la socotaan dadko dhan bay fahamsan yihiin oo masaajidii aan cidgeli karay waayo waxaa weeye jidka ma lagu tooganaya ma lagu dilaya ma lagu qarxinaya arrimahaasoo dhammi waxay keenayaan waa munkar ficilkaa la samaynayaa dhibaato badanna waa keenay waa xaaraan baynu leenahay waa ka waaninaynaa dadka arrintaa ku hawlan inay ilaahay subxaana wa tacala uga toobad keenaan wallahu subxana wa tacala
faisal faysal halkan soo fadhiiso marxaba iga hoo farxaddaada
caraf badanaa saabuunta white balance saabuun ka weyn friid wasakhda jirka way ka dhammaysaa war fiican dheh qubayska kadib korkaaga qurux friid waa saabuun caan ka ah dunida friid marka aad white balance ku qubaysato ku maydhato wuxuu jirkaagu dareemayaa raaxo nadaafadeed friid midabkaagu wuu ifayaa war fiican dheh white balance saabuun iga dheh iska keen heekaartoomo fariid dhaldhalaalkii nadaafadda waan jecelahay fariid saabuunta white balance yaan gurigeena laga waayin war fiican dheh fariidaa tahay saabuunta white balancena waa mid kaloo kuu keentay shirkadda sagal fariid waxaad ka helaysaa dukaanka kuugu dhow war fiican dheh ama shirkadda sagal wholesalaris oo xarumo ku leh bakaaraha qaybta bagaashka wadada b isla bakaaro qaybta sarifka ama wac nambarka gaaban ee afar afar shan shan shirkadda sagal tayadu waa muhiim
shambo shaambadee shaambada qarnigan ma emero shaambo oo hal liitar ahbaa yes laakiin sideed ku ogaatay emero shaambo waa la hubaa tintii lagu mayro midabkeedu dhalaal iyo madow indhahaana jeclaysta eegmadooda tintii lagu mayro emero shaambo jajab iyo agool maafish quruxdeeda waadix dhagdhag emero shaambo waa hal liitar waana mid kale ay ku keentay shirkadda sagal shaambada emerald waxa aad ka helaysaa dukaanka kuugu dhow ama shirkadda sagal wholesalers oo xarumo ku kala leh bakaaraha qaybta bagaashka wadada b isla bakaaro agagaarka sarifyaraha ama waa nambarka gaaban ee afar afar shan shan sagal tayadu waa muhiim شراب الحب يعرف بالمدى shirkadda fatax general trading company waxa inoo keentay cabitaanka qamar mango naftaada haddaad qancayso laabtaada qaboojinaysa nafaqa loo qoray jirkaaga cabitaan qiimalana raadin qamar maango uga qaado xaajigu quwadiisa rirta haddaan laga helin qanaaco tabarta qaarkeedna hayn qamar maango ha qaato carruurta quraacdu seegtay buug iyo qalinkood la booday qadada aan sugi karaynin qamar maango u qaada xamaaliga xoogga quuta quwadna doonaya siyaado qamar maango ha qaato gabadha quruxdeeda muuqa maqaarku khafiif ahaaday bilicdana qayb ka weysay jirkeedu si uu qabkiisa qacdiisu hagaagsanaato qamar baango u qaada macallinku waa qaaliyo ardayduu quudiyaa cilmiga qaadaa dhigaa saacado qotomaa galaas qaylada ka baxdaan la tirin si uu quwad u helo ku filan qamar maango ha qaato cabitaanka qamar maango waa cabitaan aad u macaan islamarkaana ay naftu ku raaxaysanayso waxaa ka buuxa fatimiino jirka uu u baahan yahay qamar maango cabitaanka cabitaanada cabitaanka qamar maango waxaad ka helaysaa dukaan kastoo lagu iibiyo cabitaanada subarmarketyada ama gaar xarunta ugu weynay shirkadda fatax general trading company ee keenta cabitaanka qamar maango oo ku taalla suuqa bakaaraha waxaana xarun labaad shirkaddu ay ku leedahay suuq bacaad kala xiriifa farintaas dheeryana teleefon lambarada eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex siddeetan iyo shan eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex lixdan iyo sagaal ama eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex sideetan qamar maango gacantaada ku qaado الحب يعرف بالمدى
iisho maamiyo macaan badana uma cabitaanadan arkay waa cabitaan budo ah oo aad qasanayso weliba waa ku qaso laba liitar oo biyo ah maamiyo mwah, sokortiisana wuu wataa sidaas ayaa isku filan loogu bixiyey cabitaanka maamiyo horta maxaad ku dooratay dhadhan macaan isku dheeli tiran carab kuna jeclaado shib iska dheh weliba ku darsoo maamiyo da' gaara ma leh qof yar iyo qof weyn wuu ka dhexeeyaa waadna dhihi kartaa isku filan shib iska dheh maamiyo qof helaa cabitaan helay shib iska dheh waana mid kaloo ay ku keentay shirkadda sagal shib iska dheh waxaad ka heli kartaa goob kasta oo ganacsi oo kugu dhow ama ugu hagaag shirkadda sagal wholesalers oo xarumo ku kala leh bakaaro qaybta bagaashka wadada b isla bakaaro agaarka sarfiraha ama wac lambarka gaaban ee afar afar shan shan sagal tayadu waa muhiim
fariin muhiima waa faallada iyo faaqidaada shirkadda sagal wholesalers
shirkadda sagal wholesalers waa shirkad ka tilmaaman shirkadaha ganacsi ee dalkeena ujeedada ugu weyn ee shirkadda sagalna waa in qofka soomaaliga helo badeeca u qalanta oo taya leh shirkadda sagal wholesalers agabyada ganacsi ay dalka keenaan inay yihiin kuwo tayo wanaagsan leh lana hubiyo waxtarkooda waxaa u qiray macaamiisha isticmaasha badeecooyinka shirkadda shirkadda sagal wholesalers waxay had iyo jeer ku dadaalaan gaarsiinta shacabkeenna agab waxtar iyo faa'iido u leh waxaanay shirkadda sagal wholesalers meesha ka saareen baahidii loo qabay agab tayo fiican leh shirkadda sagal waxa aad ka helaysaa saabuunta iyo oomada caanka ah ee b ee looga haray nadaafadda dharka iyo jirkaba shaambadii timaha ee shine and glow fir imalasta oo hadda lagu soo kordhiyey noocyo hal liitar iyo nus liitar ah indoomiye mm, mm, dhadhan macaana cabitaankii qarnigan ee maamiyo isku filan iga dheh saabuunta white balancy iyo qaar kaloo badan dhammaan agabyada sagal wholesalers waxa aad ka helaysaa dukaanka kuugu dhow ama isla shirkadda sagal oo xarumo ku kala leh bakaaraha qaybta bagaashka wadada b isla bakaaro sarifyaraha ama wac nambarka gaaban ee afar afar shan shan shirkadda sagal tayadu waa muhiim
barnaamijka wariig wararka afar labaatanka sac raadiyaha dalkani magaalada muqdisho ayaa dhegaysanaysaan saaxiibayaal musharax madaxweyne daahir maxamuud gale afhayeenka midowda musharaxiinta ah ayaa maanta wuxuu qabtay shir jiraceed uu uga hadlayay xaaladda guud ee dalka sida abaaraha amniga iyo doorashooyinka dalka daahir maxamuud gale ayaa si gaara wuxuu u dulsaagay arrimaha amniga iyo doorashooyinka iyo soo kalenta xaaladda abaaraha dalka ka jirta qayb badan oo ku dhuftay ee soomaaliya xaalado markaa aduulatay ee ka jirto dhinaca markuu ka hadlayay doorashooyinka wuxuu ugu baaqay xildhibaanada cusub ee baarlamaanka wadamada soomaaliya inay noqdaan kuwa markaas wax badan ka bedela baarlamaankii hore islamarkaana aragtiyo cusub ay la yimaadaan uguna digay in markaas ay noqdaan kuwa lagu adeegto kadibna meecda loogu tagay ama loogu tagaa sidaa hadda uu sheegay xildhibaano badan oo guwadanayaal ah markaasi ahaa kuwa markaa u sacabtumeeyey shantii sane ee soo dhaafay madaxda iminka xilka kasii degaysa ay hadda meecda loogu tegay sugaha kureega sidoo kale wuxuu ka hadlay ammin darada muqdisho iyo guud ahaanba dalka uu sheegay inay muhiim tahay in hal meel loogu soo wajeesto dagaalanka al-shabaab sidoo kale abaaraha uu ka hadlayay waxa uu sheegay in muhiim ay tahay in markaas abaaruhu ay yihiin kuwo daran loona baahan yahay in laisku gurmido dadka soomaaliyeed ee abaaruhu ay saameynan gurmad qaran loo fidiyo daar maxamuud gelo oo shirkiisa jaraa'id arrimahaasi uu ku faahfaahina waxa uu yidhi shirkan jaraa'id waxaan ugu talagalnay bulshada soomaaliya oo muddo ee, warbaahinta ku kala maqnayn inaan kula hadalno ugu horreyn aan salaano Ee, midda labaadna ee, duruufaha xaalka iyo xaaladaha dalka ka jira inaan ka hadalno waxaa ugu horreeya dalka waxaa ka jira abaaro ba'an ayaa ka jira abaarahani waa soo noqnoqoto Ee, markii mararkii hore waxay ahaan jirtay tobankii sanaba mar laakiin hadda intuu ay kasii dhawaatay ee, bulshada soomaalidana ilaahay baa badbaadi jiray laakiin iskacan qabsigooda iyo xiriirada ay dunida la sameynayaan ay wax badan ugu badbaadi jireen qof kasta oo soomaaliya waxaan ugu baaqaynaa inuu xoolihiisa iyo wejigiisa iyo garaadkiisa bulshada soomaaliyeed uu uga faa'iideeyo oo naf lagu badbaadiyo waxaa adduunka yaala nafta bani aadamka ugu qaalisan annagana soomaali haddaan nahay waxaa noogu qaalisan waa dadkeena dadkeena inaan badbaadsanno xilligan adag ayaan bulshada soomaalida meel kasii joogto ugu baaqayna intaas waxaan kasii gedisan waan ogahay maciishadda soomaaliya guud ahaan ka jirto inay aad iyo aad ay u adag tahay ee isbedela yimid awgeed marka taasa haddana waxaa loo baahan yahay inaan ka wada shaqeyno sidaan kusoo wada badbaadi lahayn Ee, taas waa midaas midda kale ee, baryahan waxaa soo batay ee, qaraxyadii iyo dhibaatooyinkii iyo maaragtay bulshada soomaalida lala beegsanayay iyadana waa arrin aan ka tacsiyeynayno ee, in la feejignaadana aan ugu baaqayno Ee, hay-adaha nabadgelyadana aan leenahay ee, xilliga kala guurka ah ee, waxaa loo baahan yahay inaad aada iyo aad uga shaqaysaan sidii dadkaasi lagu badbaadin lahaa runtii dhaliilaha dowladda loo jeedinayo had iyo aad iyo aad iyo aad ay u badan yihiin ee ku aadan xagga amniga laakiin haddana waxaan rabnaa wiilasha soomaaliya iyo gabdhaha soomaalida amniga ka shaqayna inay dadkooda aada ugu adeegaan taa markaan halkaa uga baxo arrimaha siyaasadda haddii aan u imaado ee, waxaan rabaa inaan ee, waxaa loogu hadalhayn badan yahay waa si ee, doorashooyinka innagu maanta waxaan ka hadlayna waxay tahay siyaasadda maanta iyo berrito shalayta ka hadlayna waxaan la hadli rabana waxay yihiin xildhibaanada soomaaliyeed ee baarlamaanka labadiisa aqal soo galay xildhibaanada waxaan leeyahay ugu horreyn waxaa tahay xildhibaan soomaaliyeed maantay bacd allahi subxaanahu watacaala masawirka iyo qaabka qaranka soomaaliya uu yeelanayo adiga gacantaada ay ku jiraan iyo saaxiibada waxaa loo baahan yahay waddo fiican inaad u jeexdaan oo waddadaasina ay noqoto mid dalka iyo dadka ay ku badbaadaan waxaa laga yaabaa dhowr arrimood oo mararka qaarkood xildhibaanka lagu jiraa in loo baahan yahay in la isdul istaago xildhibaanka mararka qaarkood waxaa lagu leeyahay annagaa ku soo saaran xildhibaanka annagaa ku soo saaran markii la yidhaahdo ma ahan in abaaldhigasho kaliya laga rabo laakiin xuquuq iyo awoodo iyo qiimo iyo sharaf uu leeyahay ayaa la rabaa in lagu dhimo nabiyullaahi muuse waqtigii ee, fircoon ayaa markii risaaladii loo soo dhiibaya waxaa jeclaysay fircoona wuxuu jeclaysay inuu ku abaal sheegto yidhaahdo war how saabkaan soo korinayso ma tid alam nurabbika fiina waliidan walabista fiina min cumurika siniin isagu adiga gurigeena kuma soo korin nabi muuse wuxuu ugu jawaabay guriga sida marta uu ku tagay uu ka hadlaba sababta gurigaas uu ku tagay macnaha gurigeena soo kuma soo korin oo cumrigaa waqti ka mid a annagana lama joogo haa hayseen ku tegay waay waxa uu yidhi watilka nicmatun tamunnuhaa calaya an cabata bani israa'iil abaal sheegadka aad ee abaal sheeganaysoon gurigaaga tegay waxayba ku timid reer banu israa'iil inaad dulaysatay oosan dulaysay ood ku qasabtay inayn wiilashoodana aad ka dishid gabdhahana aad u daysid xildhibaanka la leeyahay waa ku soo saar deegaankaaga iyo dadkaaga oo la duleeyey oo loo diiday iyagoo ku dooran kara inay ku doortaan ayaa lagaaga abaaldhiganaya dembi baa lagaaga abaaldhiganaya maalinkaa dembigaas ka jawaabi lahayd baad joogtaa taas waa mid markii laga yimaado taas tan labaad waxa ay tahay xildhibaanka saas lagu soo saaray waxa sugayo haddii kuwii sidaas yeelay ee dadkiisi dulaysay ou doorto waxa sugaya waxa ay tahay markii uu hadli tago qadiyadaha qaranka iyo qadiyadaha deegaanka iyo qadiyadaha qofhaaneed uu ka hadli tago waxa sugaya waxa ay tahay kursiga kuma aadan fadhiisina waa lagugu fadhiisiyey annagaa kugu fadhiisina host superior ayaa sugaysa waxaa loo baahan yahay waxa ay tahay marka taas inuu ka gaashaato wuxuu kaga gaashaan gaashaaman karaa dembiga boobka ah waxa loo galay inaanay ansixin oo codkii meeshii loo rabay uu ka leexiyey waxaa intaasi dhinac socda taariikhda waxa ay u dhacdaa oo in wax laga barto nidaamka hadda jira amba maamulada ha noqdo amba maxaan ku idhahdaa dowladda dhexe hadda xilligeed sii dhammaanayo gaar ahaan madaxtooyada ha noqotay waxaa soo doortay dad aanay iyagu soo saarin dadkaasi ma dooran keliya waa ay la shaqeeyeen lama shaqayna way u shaqeeyeen waa u guulwadeeyeen uma guulwadeen keliya waa u dakanoobeen dadkaasi intoodii badnayd maanta ballaan bannaankay taagan yihiin baarlamaanka dhex kama muuqdaan baarlamaanka kama soo dhex muuqdaan maxaa dhacay dadkaas maxaa helay hal shay baa helay faahfaahinta iyagaa idin siin doona bannaankay dhooban yihiin xildhibaanada cusub iyagaa faahfaahinta siin doona qori xer la-aanina dadka ila heshiiyaan ay dhacdaa dadka ila heshiiyeen oo yidhaahdeen annagana taageer waan idin taageeraynaa ayaa qori xer la-aan qori xer la-aanta oo ballanta uga baxay kan cusub haddii uu wax ku darsado kii shalayta ballanta ka baxay ee kii u gulwadeeyey ee u dakanoobay ee dulmiga u galay ee u afxumooday ee mararka qaarkood wixii laga duubay ee uusan jeclaysanayn ninkaas in carruurtiisa ama gabadhaas carruurteeda ay dhegaysato ama bulshada soomaalida ay dhegaysato haddii uu codsiyo meeshaas meel ka xun baa sugaysa annaga waxaan rabnaa bulshada soomaaliyed oo karaamo leh xildhibaan soomaaliya degaan uu matalaa ma aha inuu uga abaal haayo wax dadkiisa lagu dulmiyo deegaankaas cid ku xushmaynaysa inuu doortaa loo baahan yahay cid og inuu kursiga uu ku fadhiyo kursi uu istaahilo yahay kursi baarlamaan inuu yahay inuu degaan ku matalo inuu dowlad soomaaliyeed ku matalo inuu dalkan ku hagi karo cid aaminsan inuu wax la wadaago ayaa xildhibaanka la sima waxaan kaloo rabaa inaa idhaahdo soomaaliya sida ay ku jirto kuma jiri karto sanawaad ka taga siday ahayd sii ma ahaan karto isbeddel qabow iyo isbeddel kool ayaa isbarbar yaabay isbeddelka qabow waxa waaye baarlamaanka soo dhisa inuu soomaaliya waddo qabow iyo hoggaan cusub iyo hoggaan ammaano leh oo akhlaaq leh oo qiyam leh oo mabaadi' leh oo mudnaan siinayo dalka midnimadiisa iyo wasocodkiisa oo dadka aan ku amano sheeganayn manaanka sidiisaba khayr badan ma laha qofka dadka wax ku galaysa maanigaan kuu yeel maanigaan kuu yeel inuu u jeexo iyo in dalkeena uu kala daato way curan siyaasadeed baa jira mid amni baa jira dhaqaale xumida jirto siyaasad xumi baa la jirto cadaalad xumi baa la jirto dowladnimo xumi baa la jirto xeer dibad xumida baa la jirto waxaas waxay ku saxmi karaan wax isbeddela in la helo anigu waxaan ahay dadka soomaalida ee siyaasiyiinta ee murashaxiinta ah ee ugu xad ogaansan xaaladda meeshaas ka jirta xildhibaanada cusub waxaan rabaa inaan u sheego qof soomaaliyeed oo siyaasiya oo shantii sano la soo shaqeeyey oo rabo sidii inuu ku noqdo ma jirta haba yaraata waa laga yaabaa inuu wasiir noqdo laakiin wasiirkuusau ahaan jira isagoo ah ma rabi wasiir intaa ka karaamo badan buu qabaa waa laga yaabaa inuu taliyo ahaa laakiin sidii inuu ahaado ma rabi hadday u baato laba ama saddex qof ayaa laga yaabaa sidii dowladnimada soomaaliya shantii sano ay ahayd inay raalli ku yihiin dadkii dowladda la soo shaqeeyey xildhibaanadu ha waraystaan waxaan hubaa soomaaliya inay u socoto isbeddel taariikhda soomaaliya waxayna baraysaa qoladii wax qalloocsato ma qaadato doorashooyin baa la soo boobaa maalinkan gobonimada qaadanay ka bacdi waa la soo boobaa mararka qaarkood waa se kala daqaaya ciddii markaasi boobka lafdhabarka u noqoto xudunta u noqoto kuma manaafacaad waxaa jira wax ilaahay og yahay oo ummaddu ay og tahay oo nidaamka wax boobay og yahay oo kan la boobay og yahay oo kan wax loo boobay og yahay oo ummadda soomaaliya meel kasta inay ay joogto ay og tahay oo ah in wax la boobay waxaan ugu daraa qalloocsade ma qaato dadkii wax soo boobay say rabaan xildhibaanada ma ka helayaan doorashooyinku meel kale ay aadayaan waxay aadayaan wax mabaadi ku samaysan oo qiyam ku samaysan oo eh, toosnaan iyo diin iyo akhlaaq ku salaysan ay aadayaan annagu waxaan u taagannahay ismabedelayaal baana la yidhaahdaa shalayto markaan dowladda ku jirnay markii ka sii horraysay wixii aan nidhiyo idil dad u taagan baan nahay qiyamkaas baan u taagannahay xildhibaan inaan xurmaynaan rabnaa dadka soomaaliya inaan xurmaynaan rabnaa noloshii qaldaneed ee lasoo maray in laga leexdaan rabnaa abaaraha inta soo noqnoqda aan waxba laga qaban karin in laga leexdaan rabnaa mabaadi'daas baan soomaaliya wax kula wadaagaynaa Eh, soomaaliya waxaan u rajaynayaa guul xildhibaanada cusubna waan u tahambalyaynaa doorashooyinka say kusoo baxeen kama hadlayno waxaan ka hadlaynaa waxa lagu qaban karo dalka isbeddelka uu u baahan yahay Waa wa- eh, soomaaliya guul baan u rajaynaa aad iyo aad aa umahadsantihi
barnaamijka wareegga wararka afar labaatanka saacada haddii haddana sina magaalada muqdisho aad degeysanaysaan qodobo kale ayaa inoo soo socda barnaamijkan horriciisa aad kusoo maqasheen oo qayb ka ah gobolka hiiraan wararkii ugu dambeeyey al-shabaab oo markaasi deegaano badan laga saaraystay saraakiisha ciidanka xooga dalka ay xaqiijiyeen warar arrimahaas ku saabsan aad maqli doontaan hase yeeshee markaan
fariinta nabadda iyo wada noolaashaha haddii aynu barannay isnacaybka dhexdeenna maxaa inoo diiday in aan baranno isjacaylka dhexdeenna sababtoo ah jacaylku si dabiici ah ayuu ugu yimaadaa qalbiga bini'aadamka
ma jiro rabshad ka weyn in la inkiro riyada ubadkeenna fadlan ilaali nabadda iyo wada noolaanshaha
caqabadda ugu weyn ee albaabada u soo garaacda aadanaha waa cabsi xasuusnow ma tihid mid loo soo diray burburintooda daryeelka nolosha iyo farxadda bini'aadamka
ma baran doonno sida nabad loogu wada noolaado innaga oo ku fikirayna sida midba midka kale uu carruurtiisa u dili lahaa
soo gudbinta fariintan waxaa iska kaashaday wasaaradda arrimaha gudaha ee galmudug iyo wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda federaalka
halkaas ayaan kaga gudbaynaa fariintaas aad soo dhegeyseen barnaamijka wareegga wararka afar labaatanka saacada haddii haddana sina magaalada muqdisho ee weli degeysanaysaan ee ciidamada hukumaan dooska xooga dalka soomaaliya ee danab ayaa saacadihii lasoo dhaafay gobolada hiiraan iyo shabeellaha dhexe ee hirshabeelle ee ku dila xubno badan oo ka tirsan al-shabaab sida ay baahisay warbaahinta dowladda oo soo xignaysay saraakiil ka tirsan danab saraakiishii ugu sameysaraa sarkaalkii ugu sareeyey ee garabka dibadda al-shabaab ee u qaabisnaa bariir gobolka hiiraan iyo lixdan dagaalamo oo markaa oo kale ayaa maanta lagu dilay howlgallo qorshaysan waxaana lasoo bandhigay sawiro muujinaya in ciidanku ay la wareegeen xarumo ay lahaayeen al-shabaab sida markaas warbaahinta dowladda baa lagu daabacay ciidanka danab ayaa howlgalkan lagu laayay al-shabaab waxa ay ka fuliyeen deegaanada kale ah fiidow budubley iyo sidoo kalete xilliga shiinaha iyo burcaddeer oo ka kala tirsan gobollada shabeellaha dhexe iyo hiiraan gaashaanle waa gaashaanle xasan maxamed cusmaan ayaa hogaaminayay howlgalkan oo ururka toddobaad ee kumaandooska danab ay fuliyeen sida lagu shaaciyey warbaahinta dowladda soomaaliya ciidanka ayaa burburiyey xarumo oo qarxyada ay ay ku farsameyn jireen al-shabaab sidoo kalena dadka shacabka ay ugu aruurinayeen waxa ay u yeereen lacagaha sakawaadka sida laga soo xogtay saraakiisha danab ee howlgalka qaybta ka ah warbixinta howlgalka laguma shaacin magacyada ama magaca sarkaalka sare ee la dilay ee dagaalamayaasha al-shabaab ee qeybaha gobolka hiiraan ka holgaya balse waxaa lasoo bandhigay oo keliya sawirada xarumihii al-shabaab iyo markaasi ay ciidamada qabsadeen oo markaa dab la qabadsiiyey dhinaca kalena haddii aynu eegno magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose maanta waxaa ka dhacday doorashada shan kursi oo ka mid ah golaha shacabka baarlamaanka kow iyo tobnaad ee soomaaliya doorashadaas waxaa mid ka mid ah kusoo baxay xubin hubin uu u fadhiyey waa cabdirashiid xidig oo ka mid ah markaasi xubnaha baarlamaanka ee soomaaliya ee tobnaad sidaasii dib ay ugu soo laabtay markii doorashaalkaasi lagu soo gabagabeyeen musharaxiinta ee guuleystay ee xildhibaanada noqdeen oo qaarkood warbaahinta la hadlay ayaa ballanqaadyo kala duwan sameeyey ayagoona markaa sheegay in wax badan ay qaban doonaan
doorashadan ruux kasta waxaan ku salaamayaa magsabka uu ku fadhiyo waxaan u mahad celinayaa ergadii dooratay iyo kuwii aani dooranninba waxaan kaloon u mahad celinayaa suldaanka guud ee beesha maqaabul nabadoonnada iyo dhammaan dadkii noo fudeeyey howlaha aan waday waxaan kaloon u mahad celinayaa dowlad goboleedka jubbaland oo qabatay doorasho cadaalada waxaan ku qanacsanahay sida ay u dhacday doorashadan haddii la tartamo guul iyo guuldarraba waa la fishaa mar walba in la guulaysto ma aha waxaan u hambalyeynayaa walaalkay cabdirashiid maxamed xidig oo kursiga lagu tartamayey kuna guulaystay oo ilaahay siiyey qadartuna raacisay waan ku qanacsanahay doorashadan waxayna u dhacday si cadaalad ah guul iyo guuldarrana waan ku tala gashanayn middii noo timaadaba
intaa kadib waxaan mahad ballaadhan u celinayaa guud ahaan bulshada reer jubbaland dowlad goboleedka jubbaland iyo broseska doorashada xilligan socota ee dalka ka socota intaba waxaana u rajaynayaa guul iyo in ay si nabada oo wanaagsan ugu dhammaato soomaalina u horseedo xaalad ka duwan xaaladdan adag ee waddanku ku jiro ee abaaraha leh ee dhibaatada leh intaa kadib hadal badan maanta halkan kama furra waxaan keliya u istaagay inaan idiin mahad celiyo ergada i dooratay iyo kuwaan i dooranninba waxaan rabaa inaan hoosta ka xariiqo ma jirto cid guulaysatay iyo cid laga guulaystay waa la wada guulaystay kursiga qofunbaa qaadi lahaa ilaahay uu maaragtay siin lahaa hadduu aniga calabkayga noqdayna waa ku faraxsanahay waana idinka mahad celinayaa laakiin cid laga guulaystay iyo cid guulaysatay ma jirto waa la wada guulaystay in wax wanaagsan inoo socdaan oo laysla wada ogol yahay unbaa muhiim ah wada ogolaanshuhuna wuxuu ku yimaadaa in qofku uu ku qanco nasiibkiisa iyo bulshada iyo cidda maamulaysa hawsha broseeska ee ha- qa- qa- hab dawlade dawlad federaal dawlad goboleed qabaa'il nabadoonno salaadiin ergada ku soo dhammaanaysa walaalayaal waa mahadsantihiin Ee, wixii hadal aynu isdhihi doonno ergada sharafta badan dib baynu iska dhihi doonnaa Ee, waxaan idiin ballanqaadayaa inaan doorashadiinna iyo codka aad isiiseen aan buuxin doono kaalinta meesha aad ii dirteen haddii aan la yidhaahdo oo ilaahay maaragtay nala garab galo idinkana aad mar walba aan idinba u baahannahay taageeradiinna ma raba wakhti badan inaan qaato guddiga howl badan baa u taalla waa mahadsan tihiin dhammaantiin dowlad goboleedka iyo shacabka reer jubbaland iyo ummadda soomaaliyeed oo dhan waxaan leeyahay hambalya waa mahadsantihiin ergada eh, laamaha amniga kala duwan guddiga doorashooyinka heer federaal iyo heer maamul goboleed waxaan idinku salaamayaa salaamta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan kaloo salaamayaa madaxweynaha eh, jubbaland axmed maxamed islaam Eh, haddaan intaa ka gudbo anigoo ah Eh, cabditax cumar maalim oo tartamaya kun sagal numbarkiisu yahay boqol soddon iyo lix Eh, waxaan ku faraxsanahay sida habsamidda leh doorashada u socoto oo ay ugu dadaalayaan inay maaragtay qabsanto ama ugu dadaaleen Eh, guddi doorashooyinka waan uga magacnaa arrintan Waxa- waana ku faraxsanahay natiijada soo baxday insha allah taamkan haddaan waayo waxaan is leeyahay next time baa ka beegsan doonta haddii la yidhaahdo marka waxaan leeyahay intii codaysay waa maadsantihiin intaan oo codanin way maadsan yihiin laakiin waxaan leeyahay insha allah next four years soo socoto nimo yaho yaan la iloobin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa maadsantihiin
marka hore waxaan rabaa inaan u mahadceliyo guddiyada doorashada eh, jubbaland sid iyo guddida doorashada federaalka fiid guddida xalinta khilaafaadka federaalka eh, bahda saxaafadda eh, ciidamada qaybahooda kala gedisan ee sugaya amniga eh, iyo marti sharafta kale ee qiimaha badanee ka soo qayb gashay ee isugu jira xildhibaanada jubbaland ee golaha shacab ee xildhibaanada golaha shacabka ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya senatarada iyo bulshada kale ee ka soo qayb gashay dhammaantiin waxaan ugu salaamay salaamta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuhu Ee, salaan kadib waxaan rabaa si gaar ah inaan u salaamo ee, bulshada ama beeshayda ee ku abtirsata kursiga boqol soddon iyo lix ee heer federaal ee golaha shacabka jamhuuriyadda federaalka ugaaska beesha ugaas xuseen cusmaan nuur iyo guddidii nabadoonnada saddexda ahaa iyo labada civil society-ga ama labada eh, bulshada rayadka oo runtii juhdi weyn geliya hawshaan inay qabsoonto iyo ergadii la soo qoray ee boqolka ka koobnaa iyo eh, walaalkayga ila tartamayey ee maanta runtii eh, wakhtigiisii uusan noqonin ninba maalin bay bahashu uu ka hadhi anu wakhtigayga laba kun iyo lix iyo tobankii waad ogtihiin inaan ka soo haray maantay jaaniska igu siiyey idinkaana codkiinna ku helay aad iyo aadna waa idinka mahad celinayaa Een, waxaan u malaynayaa kursigan boqol soddon iyo lix odaygii ku fadhiyey waad gar- waa la garan baan u malaynayaa nin culus buu ahaa waxaan rajaynayaa in sidii loogu adeegayay bulshada eh, ka soo jeeda joornay bulshada ka soo jeeda eh, jubbada hoose bulshada ka soo jeeda jubbaland iyo guud ahaan eh, ju- eh, iyo guud ahaan bulshada jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya dhammaantood waxaan halkan ka caddaynayaa inaan ugu shaqayn doono matalaad dhab ah oo runka sheeg ah oon ahayn matalaad aan waxba ka jirin Een, waxaan u malaynayaa waa dadaalay waqti badan baan ugu jiraa waxaan ku soo dhammaynayaa haddaan qof ka tegey oona sheegin iyo dhammaan dhammaantiin idinkoo isku duuduuban waxaan ilaahay aad iyo aad baad u mahadsantihiin waynu wada shaqaynaynaa waynu guulaysanaynaa in sha allahu khayr baan idiin rajaynaa wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
qabiga magada barnaamijka wareegayaan isa soo garan saaxiibayaal taliyaha ciidamada ah asluubta soomaaliyeed jenaraal maxamed cabdiraxmaan aadan ayaa sheegay in markii ugu horreysay markii lagu mashquulaba siyaasadda iyo doorashada ay kordheen al-shabaab ama ay kordhisay weerarada al-shabaab ay ka geysanayeen muqdisho taliyaha ciidamada asluubta oo ka hadlayay munaasabadda lagu xuseeyey sanadguurada konton iyo labaad ee kasoo wareegatay aasaaska ciidamadaas ayaa ka hadlay ammaankooda dalka iyo weerarada al-shabaab da'daan oo kale wixii oo magaalada ku jirana waa aruurinaynaa waana badinaynaa ilaahay idankii waana fiicnaanayaan mana dhibaatoon doonaan innaga maxaa nagala rabaa marka annaga ciidanimaa nagala rabaa waana ku mahadsantihiin sida aad maaragtay noo qabanqaabiseen saraakiisha oo qaabka aad noo dhisteen aad baan inkugu mahadnaqayaa ciidanimaa nagala rabaa dadaal ciidan baa nagala rabaa diyaar garow waa nagala rabaa cadowga waa idinka arkaayo xogaa waxaad moodaa siyaasadda xaggeeda iyo doorashada markii loo jeestay ayagana waa naga soo daba jeesteen cadowgii dalka waa naga soo daba jeesteenoo waxaad moodaa inay shaqadoodii kordhiyeen innagana waxaana looga baahan yahay inaan taanada kordhinno difaac iyaga inaan kordhinno ilaalinta cadowga inaan kordhinno xogtiisa raadinteeda inaan kordhinno meel allaali iyo meeshii mataqaanaa yani naloogu talagalay oo dhan inaan difaaca adkayno iskana ilaalino ayaa loo baahan yahay tanteeda kalena ilaahay nabad ha nagu gaadhsiiyo annagoo sida tan u badqabno u nabad qabna allah nagu gaadhsiiyo intaa waxaa ii dheer nimanku waxay soo sheegteen inay annaga noo yimaadaan waa ku celcelinaynaa warka asiga ah inayna soo salaamaan bay sheegteen waa ula ekoonaatay macnihi inayna soo salaamaan annagana sidaan ku salaami lahayn waa inaan samberi diyaar u nahay jiljilaac waa inuusan jirin haddee ninkii ku soo aado meeshii lagugu ogaa ay gurigaaga kuugu yimaado inaad la waraysatuu kaa rabaa la waraysigaas aan u diyaar garowno darajo kasta wada oo ciidanka asluubta aan u diyaar garowno war waxaa la taagan yahay caloo dhan baa la soo jeeday la taagnaa waxaan ku dadaalaynaa in aan wakhtigu soo yarayno inkastoo qolyihii garsoorka hadda ay nagu soo biireen oo kuwi qoladii ciidamada ay nagu soo biireen wakhtiguna waa iska yaryaha waa soo gaabin doonaa waxaa la inka rabaa marka oo nalooga baahan yahay si kalsooni leh wada shaqayn leh kalsooni leh wada shaqayn leh ciidannimo leh inaan u difaacno dalkannaga iyo dadkannaga iyo wixii nagula ogaa oo aan garanayno maalin hore waxaan ku hadlay kelmaddii ahayd kelmaddii ahayd hadda ka bacdi ma dhahayna nimanka magacii hore maxabiis ma dhahayna ardaydii xabsiga joogtay aan dhahayna ka tegi mayna wasiir guddoomiye soo dhawow ka tegi mayna kelmadihii ayaga ahaa dee ardaydii meesha joogtayna shaqadii nagula ogaana inaan qabannana waa waa loo baahan yahay
yahay saaxiibayaal guud ahaana barnaamijka wareeg wararka afar labaatanka saacadaha dalsan magaalada muqdisho caawa halkaas uu ka egyahay barnaamijkan xiisa intaan ku kulmi doona sidaasi nabadgelyo